SBS Radio
deeqaad tahliil eh, marka ugu horeysa kusoo dhawow s b s studiogeeda melbourne een, ood nagu soo booqatay Een, marka xigtaa dumarka australia ee afrikaanka ah kulan ay leeyihiin yaad shalayto asaasteen Een, bal fikrad kasii dadka aan kasoo qeybgelin oo kale een, ururkaasi iyo kulankaasi waxa uu yahay Een, een, barnaamijkan shala qabanay wuxuu ahaa barnaamij soo socday een, een, wax waqti badan shalay magacaan ku dhawaaqnay laakiin waxaa ka horeysay een, steebyo badan Ee, waxaan go-aansanay ee, anagoo afrikaan badan ah inaan yeelano een, urur Ee, muddo saddex sano iyo bar ka hor 2014 kasoo bilow up to een, markaas kadib dowladda waxay noo qorsheysay meelo aan, aan ku kulanno ee ka mid tahay um, ee commission multicultural um, hubka een, round table wax la yiraahdo nasiib daro waqti badan bay nagu qaadatay afrikaankeena dhexdeena inaan kala isfahano sababto ah dad waxaan nahay kala duwan een, kala dhaqan duwan kala qoomiyadaah wax muddo badan bay soo socotay inaan isfahano markii dambe marka waxaan go-aansanay een, votekii vote baa la sameeyey ayadoo ay ka qeyb tahay eh, city of melbourne ee meesha joogto votekii marka waxay yidhaahdeen votekaas annagaa dooranayno ka- eh, qofkii vote bato oo dadkii meeshaas joogay oo dhan eh, boq- laba boqol iyo wax ka badan ahaa qofkii u codeeyaan baa nala shaqeynayo marka way codeeyeen markay codeeyeen waxaa kusoo baxay shan qof shantii qof baa anigu ka mid ahaa codka ku yimid waan gartay shantaa qof marka waa shantiina hadda een, guddida ka ah programkan hadda een, een, australian african women in action Waa, een, xubnaha madaxda ka ah wey haa een, shan baa ahayn ee, laba qof oo aniga iyo iyo xali- maama xalimo kaaraan oo soomaali ka socdo een, gabar sayna maxamuud la yiraahdo oo shalay nala joogtay barnaamijka nala waday oo oo eritrea ka socotay gabar sood afrikaan ah oo steering committeega ee, aan hadda ka hadlayo ee, ku jirtay ee, dhammaadkiisii ee, laakiin hadda family maara dartiis nooga baxday gabar een, sakiina la yiraahdo oo Su- from sudan ah ayadana beginningkii markay aragtay hawsha inay xoogaa yara adag tahay oo commitment tahay way naga hartay afar qof baa marka wuxuu soo waday barnaamijka steering committeega ee city of melbourne saddex sano committed baan ku noqonay saddexdaa sano Een, xaalad walba iyo eh, wax walba aan ku jirno waxaa naga go-naatay inaan meel gaarsiino marka marka intaan barnaamijka wadnay eh, iyo go'a- een, kulanadii hore baa waxaa ka dhashay borojektiyo fikrada naga yimid dhexdeena ah afrikaanka meesha ku yimid ee baahidii een, markaas la isweydiiyey maxaa baahi loo qabaa waxaan go-aansanay inaan eh, saarno muhiimadda koowaad een, waxyaalaha u baahannahay borogaraamaha u baahannahay afrikaankeena dhexdiisa iyo een, wax productive noqon karo marka maadaama dadkeena intooda badan inta joogto dad waxbarta yihiin dad shaqaysta yihiin waxaa la yidhi xaggee eriyooyinkee laga kabaa marka waxaan ogaanay maadaama most of business haystaan le- se- wax walbaad qabanaysid waa inaa leadership eh, leedahay ee itig marka sidee leadershipnimada looga dhisaa leadershipkii baan usoo diyaarinay in universityga waxaa ka qalin jabiyey labaatan iyo shan dumar ah in projectigaas leadershipka waxaa noogu xigay um, eh, women health and wellbeing waxaa ugu yeernay de- qeybta caafimaadka dad ku takhasusay oo ka dhisa dumarkii nutritionka Een, waxaa u furnay swimming waxaa u keenay macalin een, jimicsiga baro swi- een, zumba ama een, exercise yo kala duwan tusaa waxay socotay een, every week waxaa noogu xigo dumarka iyo adiga familada in laga dhiso inay dhibaatada uu keeno domestic finansiga inuu nagu waa naga sii daba dhammaanaya laakiin inuusan ahayn keliya gacan ee waxyaalo badan uu noqon karo marka sidii dee famililada iskugu soo dhawaadeen consulin inay heli karaan oo dadkooda dhexdiisa afrikaanka ay ka dhex heli karaan marka ayagana intii dadka yimid macluumaad badan bay ka heleen also waxaa sameynay waxaan sameynay finance literacy siday dadku u maareeyaan qeyb walba ay kala ma ahan keliya meel ha gurigaaga ka bilaaban kartaa inaa inaa manage garaysid wax walbaa sameynaysid businesskaaga marka taasna dad badana xataa waxaa kusoo dhacay ideooyin business ayagu inay samaystaan gartay deeqa taasi waa wixii aad soo qabanayseen iyo wixii aad soo samayseen hadda idinkoo bilaabay ururkiini bilowday oo aad ku dhawaaqdeen shalayto maxaa haatan aad xoogga saaraysaan si kooban oo aad rabtaan dadku inay inagu ogaadaan
hadda maadaama steering community ahaan aan ku soo qabanay five project oo five projectigaba midba midda kale ka muhiimsan tahay oo dadkeen dadkii kale oo afrikaankana qeyb weyn ka soo qaateen five projectigaas waa mid baahi joogtaa mar walba ma dhammaanayso oo dadkeena iyo bili-aadankaba baahiyada waxaa waaye muhiimka loo baahan yahay waxaan dadkeena rabaa inay ka qeyb qaataan hadda wixii ka dambeeya shalay annaga u madax bannaan management-iga organisationkeena organisationkan waxaa la yidhaahdaa african australian women in action first way kasoo qeybgeli karaan way ka mid noqon karaan dadka miiska soo fadhiistay noqon karaan oo wax walba ka og qofkii xiiseynayo oo inuu ka mid noqdo bulshada ka dhex muuqdo qeybe waxay u tahay jaanis albaabkaas wuu u furan yahay mideeda kale brojectyadan keliya ma ku ekaan doono way badan doonaan ayaga laftigooda laga rabaa eedhiyooyinkeeda iyo meelaha dadkeenu baahida ka qabaan inay muujiyaan waa organisation aan ku ekayn ku ekaan doonin only dumarka keliya ee meel walba u gudmi doono waxaa also waxaa dooni doonaa inaan la shaqeyno qeybaha kala duwan organisationada kale hadday yihiin dowladda sektoradeeda kala duwan hadday yihiin ugu dambeynta adoo soo gunaanadaya qofkii aan haatan sida aad wax u soo qabateen shalayna aad wax u aasaasteen aan aada ula soconin ama marxaladihiina aan si fiican ula soconin iyo dadka haatan ina dhegaysanaya si guud ahaaneedba maxaad aad dhambaalood gaarsiin lahayd marka laga eego hawsha aad qabanaysaan iyo muhiimadeeda
hawshaan qabanayno aad bay u muhiimsan tahay sababta u muhiimsan tahayna waxaa waaye kow dadka wadanka la deganaa la noolnahay dadkooda decision makerka waxay noo arkayaan dad wax qabsanaya inaan nahay dad ayaga isku filan oo danahooda qabsanayo iyo meesha dadkooda u jeedin karo marka dadkeenna annaga waxaan soo gelinay howl oo intaan aan usoo inuu ka imaado shalay meeshuu joogay aan u keennay waxaa waay ayagaan u celinayna booskaas qaas ahaatan aniga soomaali ahaan iyo maamada kale ila shaqeynaysa waxaan usoo dadaalaynay waxaan ogaanay baahida ugu weyn ee meeshan ka jirto afrikaanka kale anagaa ka daran waxaa aadka u dayacan waa dadkeena sbeshal dhalinyaradeeni marka hooyooyinku inay maskaxdooda soo dhisaan inay dhalinyaradu ay haystaan platform ee beri ku doodi karaan ee wax ka qabsan karaan waa meeshaan doonayno aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd deeqaa tahliil oo ka mid a gabdhaha aasaasay ee hoggaanka u haya ururka haweenka afrikaanka ee australia ku dhaqan aad baad mahadsan tahay deeqa adaa mudan walka
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.